bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa xasan xuseen shuuriye waxaan joogaa wajeer khaasatan waxaan joogaa meesha la dhaha dhamsayt oo qashinka magaalada lagu shubo meeshaan waxaa lagu gubay bangi oo maxkamadda wajeer ay gubahaysa ayadoo kaalmaynhaysa booliista wajeer bangiga meeshaan lagu gubay qiyaastiisa lacag marka la dhahaa waa saddex milyan oo shilin khamrigana wuxuu u dhikamaa lacagtiisa laba milyan oo shilin run ahaantii alaabtan la gubaya dadka lagu qabtay meeshii ay istaheliyeen ayaa la aaday brisontay ku jiraan waa la xukumay intii kale oo wadada kusoo jirtana waxaan u sheegaynaa haddii lagugu qabto waxyaalahan maqaadiraadka oo sidan camal eh wajibka ayaa lagu marinaa aniga waxaan ka tirsanahay guddiga maxkamadda oo la dhahaa c o c maxkamadda gacan aan siinaynaa wakhti kasta waa la fadhiisanaa waxyaalahan dadka lagu qabta dadka qaarkiis waxay iska dhidhiciyaan ee lama gubo booliista ay ku noqotaa booliistaa qaadata booliistaa dadka ku dacweynaysa ma aha maxkamadda wixii la keeno oo shaahido lagu bixe meel ay dhigaysaa sidan camalayna u keenaysaa sidan camalana loo guba waxaan arki jirnay maxkamadan maamada ay joogta madhamta ay joogta ka horo maxkamadihii horo sokor iyo waxyaalo noocaasayda iyo waxyaalihii loo baahnay ayaa halkan lagu gubi jiray laakiin maanta waxaa caddaan oo maxkamadda wajeer ay gubhaysaa bangi saddex milyan gaaraya khamri laba milyan gaaraya dhibaatada ay dadka ay dhibaatada waxaan ku hayaanna waa caruurteenna meel kalena maaha waxyaalahan meesha lagu iibiyey ama dadka iibinayana waa dad annaga naga mid eh guryaha lagu iibinayana waa guryahana muslimiinta rawajeer waxaan baaq u dirayaa tafadal guryihiina waxaanit lagu gadaaya lacagtaas xaaraan waay xalaal ma aha nin kastoo gurigiis waxaanit lagu ganacsanaya inuu soo sheega tartiib ocs waa nin soomaali ah tartiibaa u imaan kartaa orbood sidan kartaa waana iskaga leexanay ha lagu qabto ayaga intii caruurtayna waxaanit ay dhibaato u keeni lahaayeen ama ay haleyn lahaayeen marka walaalayaal waxaan idin leeyahay booliista gacan aan siina ninkii waxaan ka ganacsanaya waa wax xaraan ah wax badan oo laga ganacsada oo xalaal ayaa jirta marka bulshada waxaan u dirayaa maxkamadda wajeer waa arkaysiin waxyaalo kale la gubi jiray meeshaan maantana waxaa shaahido ah oo aniga aan taaganahay in lagu gubahaya bangi intaasaan ku soo gaabinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu